subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare kala duwan geystay oo ka dhacday degmada qasax dheere ee gobolka baaya dhar kala duwan ayaa laga helayaa weerar lagu qaaday fariisima ciidamada kenyaatiga ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose midowda murashaciinta iyo maamulada qaar ayaa la sheegay in ay fakirayd ka tahay mid aan wax u dhimi karta qarannimada soomaaliya hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa kusoo wajahan cabsi xoogan oo wax u dhimi karta hogaanka ay hayaan qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka ayaa madaxweynaha dalka ku cadaadinaya sidii dalkan uga qaban lahaa doorasho loo dhan yahay dowladda kenya iyo imaaraadka yuganda ayaa lagu dhaliilay inay ka degi la-dahay dowladnimada soomaaliya xilli la sheegay inay ka bixinayaan amare ay ku shaqeeyaan mucaaradka dowladaha kenya iyo etoobiya ayaa wada qorshe ay ku doonayaan inay ku qabsadaan qaar ka mid ah gobollada dalka maleeshiya hubaysan ayaa gebi ahaan bixiray waddada isku xirta gurceel iyo xaraale oo ka wada tirsan gobolka galgaduud abaar baahsan ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah gobollada jubbooyinka iyo maraykanka oo ansixiyey talaalkii saddexaad ee feyraska corona iyo weliba aqalka wakiilada oo meelmariyey lacag gaara loogu talagalay coronavirus waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkana iyagii oo fidsan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay degmada qansax dheere ee gobolka bay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa amisom maamulka koonfur galbeed oo dhinaca iyo al-shabaab ayaa waxa uu dagaal xalay ku dhex maray degmada qansax dheere ee gobolka bay dagaalka ayaa la sheegay kadib markii uu al-shabaab ay weerar xoogan kusoo qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka baay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus iyadoo saraakiisha ciidanka dowladda ay sheekeen ama sheegeen inay iska caabiyeen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada qansax dheere maxamed mukhtaar cabdi ayaa sheegay in dagaalka ay al-shabaab ay uga dileen sagaal xubnood oo ka tirsan halka dhaawac kalena ay kusoo gaareen sagaal xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab sidoo kale waxa uu sheegay in labayo toban ka mid ah al-shabaabkii dhaawacmay ay qaar ka mid a gacanta ku hayaan halkii sagaalka xubnood ee weliba al-shabaabkii ay dileen ay sheegeen inay yaalaan meedadkooda goobta ay halka ay qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo wadajira sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa amisom ay sameeyeen howlgallo ay ku duuba jiraan xubnaha ka tirsan al-shabaab oo weerarka kusoo qaaday degmada qansax dheere ee gobolka bay ugu dambeyn gudoomiye maxamed mukhtaar ayaa ku baaqay maamulka koonfur galbeed iyo weliba dowladda federaalk soomaaliya inay ka gacan ka geystaan taageeridda ciidanka degmada howlgallada ka sameynaya iyo weliba sidii looga adkaan lahaa al-shabaab waa sida uu sheegay oo godoon geliyey degmada qansax dheere ee gobolka bay inta badan al-shabaab ayaa waxa ay weeraro u geystaan fariisin ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ay kaga sugan yihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan waxaana weerarkii u dambeeyay xalow ka dhacay degmada qansax dheere ee gobolka baay degmada qansax dheere ayaana waxay ka mid tahay degmooyinka ugu go-doonsan dagaalyahanada al-shabaab waxaana mararka qaar ay weerar kusoo qaadan saldhigyada ciidamada dowladda ay kaga sugan yihiin midowda murashaxiinta dalka iyo maamulada qaar ayaa la sheegay in fikirkoodu ay tahay mid wax u dhimi karta qarannimada soomaaliya dhinaca kalena hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa soo wajahday cabsi xoogan oo waxa u dhimi karta hogaanka ay hadda hayaan labada maamul ee puntland iyo jubbaland iyo weliba qaar ka mid a midowda murashaxiinta dalka ayaa waxaa la sheegay in amar ay ka qaataan dowlado shisheeye sida kenya iyo ethoobiya weliba imaaraadka kuwaasoo la sheegay in falagelin faragelin qaawan ay ku hayaan qarannimada soomaaliya nabadoon bedel jaamac oo la hadlay warqabadka simba ayaa waxa uu horeyn ka hadlay arrimaha ku aadan doorashooyinka dalka iyo weliba wax hortaagan waxa uu sheegay in maamulada puntland iyo jubbaland ay soo wajahday cabsi kaga timaada dhinaca farmaajo waxauna sheegay in madaxweynaha jubbaland haatan kursigu ku fadhiyo uu yahay mid ku meel gaar ah waxauna sheegay in maxamed cabdulaahi farmaajo hadduu dib usoo laabto uu ku weyn karo kursiga uu haatan ugu fadhiya maamulka jubbaland halka uu sheegay saciid cabdulaahi deni inuu yahay madaxweyne qarsoon oo u tartamaya xilka madaxweynaha dalka waxaana sheegay musharaxiinta dalka iyo labadii labadaasi madaxweyne in ay fikirkoodu u tahay mid ay wax u dhimi karta qarannimada soomaaliya waxaa ku kalifay ayaga iyo musharaxiinta fikirka ay wataan ma aha fikir soomaaliya oo saliima oo ummadda soomaaliyeed ka soo baxaya ma aha waa fikir dowlado shisheeye ay wataan fikirkaasoo dowladaha shisheeye wataan ayagana lagu maalgelinayo la leeyahay maaragtay midkaasu yuu soo noqonin kow ta kale axmed madoobe markuu isdoortay waa kii dowladda ka xiray hawada iyo badda iyo dhulkaba waa kii asagoo isdoortay waa kii dowladda tiri ma aqoonsanayno muddo kadib laba sanaan kuwa aqoonsanay ku meel gaara dib heshiisiin sameedaa layihi labadii sano ma lix bilood baa oga hara mise shan bilood yaa oga harsan haddii farmaajo soo noqdo wuxuu og yahay inuu dhimanayo oo siyaasadiisu meesha oo meesha ka baxayo siciid denina wuxuu isleeyahay haddaad soo hadduu farmaajo soo noqdo meeshu ka meesha adna ka baxaysaa kow kuwa musharaxiinta iyo ayagana dowladaha soo dirtay ta labaad siciid deni waa musharax qarsoon oo aan isa soo saacbixin oo waxaa jadwalka ugu jirta oo xaqiiqiyan inagu aan ognahay inuu ama madaxweyne helo ama uu ra-iisul wasaaraha helo mafaham marka adeer natiijadaa dambaa lagu dagaalamayaay doorashada inay dhacdo nin walba waa rabaa
dhinaca kale nabadool nabadal jaamac oo sii hadlaya ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in dalal shisheeye ay ka qeyb yihiin oo waxa haatan lagu dhagrayo qarannimada soomaaliya iyo weliba ay ka socon laada doorashooyinka dalka isagoo maxaa cabdulaahi farmaajo soo hadal qaado ayuu sheegay nabadoon bedel jaamac inuu haatan kursigu ku fadhiyo yahay mid sharciga ku salaysan waxuuna ku tilmaamay in madaxdii hore ugu saraysay dalka horeyna u soo maamilay haatan oo aan qaltaagaya kursigu ku fadhiyo farmaajo ay horeyba muddo kordhin u samaysteen
adeer si sharciga ugu fadhiyaa sababtoo ah xasan sheekh maxamuud markay ka dhammaatay lix bilood kadib ayaa doorashada madaxweynuhu dhacday lixdaa bilood ma sharci darru ku fadhiyey kow shariif sheekh axmed hal sano markay ka dhammaato hal sano dib ugu fadhiyey ma sharci darru ugu fadhiyey waa maya dowladda waa in dowlad bedesha hay-adaha dastuuriga oo dhan baarlamaan hadday tahay xukuumad hadday tahay hadday tahay madaxweynaha waa in la helaa dowlad bedesha markaasaa yaa yaa yaa xilku ka qa yaa ka wareegaya xilku adeer laakiin iska dareera wixii meesha jooga xilkii waa ka dhamaaday hadday dareeraan yaa fadhiisanaya meesha marka waaye dee loo hayaa waa maya waxaa loo baahan yahay in dowladda wax ogolaado oo maamul goboleedyada ogolaadaan shanta oo la qabto doorashadii oo lagu wada qalaca oo doorashada markii la qabto xildhibaanada soo baxaan doorashadii madaxweynaha la qabto muddo yar intaa hadda la isjiijidanayo mar horey dhammaan lahay mar horaa madaxweyne iyo dowlad la dhisi lahaa oo dalku khilaafka ka bixi lahaa ee waxa weeye adeero dad ilaahay iimaankii ka qaaday iyo dowlado shisheeye oo mid walba taleefonka wax ugu soo sheegaya waa ogtahay markii shirka lagu kala tagaba raggan maamul goboleedyadaah doorashada diidan marna nairobi bay tagaan marna imaaraadkay tagaan oo looga yeeraa maba kuwan hadda musharaxiinta inta dowladeeda isu mareen waad ogtahay adeero marka ilaahay aynu ka cabsano bini aadan baa nahay hayna ugu xiljinina doorasho waa la rabaaye yaa soo bixi doonaa la isku haystaa wax ilaahay og haystaa la isku haystaa
nabadoon bedel jaamac oo sii hadlaya waxa uu carabka ku adkeeyey dowladaha kenya imaaraadka uganda ethoobiya weliba jabuuti oo aan deris ka nahay waxa uu ku dhaliilay inay ka degi leedahay dowladnimada soomaaliya waxuuna sheegay inay bixinayaan amarada ay ku shaqeeyaan midowda murashaxiinta dalka oo igu horeeyaan labadii madaxweyne hore ee dalka soo maamulay maamulada puntland iyo jubbaland iyo qaar ka mid ah beesha caalamka oo ku dhex jira arrimaha doorashooyinka dalka waxaana doorashada dalka ayaa dib u dhaca xoogan ku yimid uu ku sheegay inay yihiin dowladaha uu ku sheegay inay yihiin kuwa ugu horeeya waxauna sheegay inay ugu daran yihiin kenya iyo imaaraadka dowladda koob lambar kow kenya ka ah lambar laba waxaa ka ah imaaraadka mafahad lambar saddex uganda ka ah jabuuti baa ka ah xaqiiqaan isu sheegno ma ogola dowladahaasoo dhan in ina farmaajo soo noqdo waa kuwa ka shaqaynaya inaan maxamed cabdullaahi farmaajo una soo noqdo laakiin hadda waxa ugu daran oo shaasada saaran oo aan qarsanina tafaxaytoo hantidooda ku baabuurinaya waa imaaraadka iyo kenya kenya dal bay naga haysataa in isdii la yidhaahdo oo waqooyiga bare kenya ay oola baxday ma doonaysa in dowlad soomaaliya xoog leh waddanka ka dhalato waa qodob qodobka labaad sideetan ma iyo afar mayl oo badbeenna ah ayay hadda haysataa ay leedahay shidaal baa ka soo saaraya nagu haysataa oo maxkamadeedu maxwila taha taana rag u fududeeya inay heshay doonaysaa ayada wejigeedu waa kaa imaaraadkaa soo haray imaaraadku waxa weeye dekedaheennan buu rabaa inuu inta kiraysto oo yidhaahdo waa idinka kiraysanayaa uu bendoo ka dhigo oo cidina waxna kala soo degin waxna ka dhoofsan sida dekadii jabuuti uu galay oo kale si dekadihiisa dulay ay u socdaan laakiin haddaan dowlad noqono oo xoog yeelano oo soomaali midowdo badda cas iyo badda hindiya ayaa maraakiibta adduunka o dhan igula imanaya kolkaasaa markab kasta asagoo xamiilkiisida iyo berbere dusheeda inta soo istaaga badda ama boqboosaaso soo istaago ama uu soo istaago muqdisho yaa halkaa laga iibsanaya markaasaa dowlad heble loo loo taxaylaya
ugu dambeyn kenya iyo etoobiya ayuu sheegay in ay wadaan qorshe ay ku doonayaan in ay ka maamulaan dalalka ay maamulaan gudaha soomaaliya waxuuna sheegay in ay haatan doonayaan oo anqaltaagayaan in ay qabsadaan qaar ka mid ah gobolada dalka
waxaa waxa weeye ragga ku danaysanaya iyagu walaaxuma arkaan kuwa ku danaysanaya walaaxuma arkaan laakiin shacabka soomaaliyeed walaaxaas waa u muuqdaa dhibkaas waa u muuqdaa waana danta maaragtay soomaalina kuma jirto waayo markay kenya soo gelaysay amar la-aan bay kusoo gashay shariif sheekh axmed baa xukumay dalka waa uu diiday warqad buu ka gudbiyey waa uu diiday markaasaa midowda africa yaa amisom loogu dara amisom ahaan intii xasan sheekh xukumayna ciidama ah amisom ahayn baa ka joogay dalka oo fara badan oo ilaa gado meel walba dadka ku leynayay soomaad garan waxa weeye marka adeer waxaa la rabaa etoobiya iyaga inay dalkooda ay ka ilaaliyaan dalkeena dhexdiisa meeshay xuduudahooda ku ekaan lahaayeen inay inta xuduudaha soo dhaafaan ay xuduudaha dhexe waa sida tikreegiyo ay dalka dhexdiisa ka ilaaliyaan inay annagana kala googoyaan midda kale kismaayo iyo iyo goboladaasba jubbooyinka iyo gadaba waxaaba u qoranba qariirada inay asalkoodii hore kenya lahaan jirtay waa kuwa hadda soo saaray ujeedadu marka baroorta horkiga waa ka weyn tahay nimanka hadda u naageynayo oo daba socdo oo ayaga difaac ka dhiganayana dan dalka kama lahan wax danay ka leeyihiin male waxay doonayaan un waxay ayagu ku noolaadaan ma garata maxamed cabdullaahi farmaajona wuxuu doonayaa in soomaaliya mid noqoto cisigeedi soo noqdo sharafteeda iyo karaamadeeda soo noqdo asaga iyo in badan oo kale soomaaliya oo siyaasiyiinaba saasay doonayaan si kastaba siyaasiyiinta qaar ayaa walaac xoogan ka muujinaya dib u dhaca doorashada dalka waxayna u sababeynayaan dowladaha shisheeya imaaraadka iyo kenya haba ugu darnaadaan oo la sheegay in faragelin toosa ay ku hayaan qarinimada soomaaliya waxayna siyaasiyiinta ka cabsi qabaan in dowladaha kenya iyo imaaraadkii weliba ethoobiya ay la wareegaan qaar ka mid ah gobolada ay dariska leeyihiin oo ka tirsan gudaha soomaaliya waxaana haatan walaac xoogan laga muujiyey in doorashada waqtigeeda ay ku dhicweyso qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka waxay maxawin maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxay ku cadaadinayaan in dalka uu doorasho ka qabto sida ugu dhaqsiyaha badan si ay u degto xaalada xasinoonida siyaasadeed ee dalka maadaama dalka uu ku jiro xaalad doorasho waxaana maxamed cabdulaahi farmaajo ka go-an sida la sheegay in dalkanu doorasho ka qabto xili siyaasiyiinta mucaaradka ay ku dhaliilayaan in uu wado qorsho uu muddo kororsi bilooyina ugu sameysan karo sida uu doorasho dalkan uga qaban lahaa maleeshiya hubeysan ayaa gemi ahaanba xirtay wadada isku xirta gurceel iyo xaraale oo ka wada tirsan gobolka galgaduud faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta horkan haya wararka aan ka helayno gobolka galgaduud ayaa waxa ay kusoo waramayaan in kooxa maleeshiyaad ah ama laba maleeshiya beeleed oo habbeeleed markaasi u abaabulan in gebi ahaanba ay xireen isku socodka gaadiidka ee degmooyinka xaraale iyo gurceel oo ka wada tirsan gobolka galgaduud waxaana lagu soo waramayaa in labada maleeshiya beeleed ay diideen in gaadiidka ay u kala gooshaan labada degmo iyadoona sidoo kale lasoo sheegay in gaadiid raashin u waday oo kasoo baxay degmada xaraale islamarkaana u socday degmada gurceel soo celiyay halka gaadiid kale oo isaguna kasoo baxay degmada guriceel islamarkaana ku socday xeraale isagana la sheegay in gebi ahaanba loo diiday islamarkaana maleeshiyadu ay soo celiyeen laba maleeshiya oo labada dhinac kale jooga ayaa waxaa la tilmaamay in gebi ahaanba ay diideen socodka gaadiidka islamarkaasina waxaa la sheegay in ay go-day islamarkaana ay ku go-doonsan yihiin halkaasi gaadiid fara badan oo markaasi degmooyinkaasi raashin u kala waday warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sababta rasmiga ah ee ka dambeysa go-doomiynta wadada isku xirta degmooyinka gurceel iyo xeraale waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan in sababtu ay tahay aanooyin qabiil islamarkaana laba maleeshiya beeleed oo labada degmo ku kala sugan ay kala tabanayaan dagaal iyo sidoo kale dilal horey u dhacay wararka qaar iyo sidoo kale sheegaya in maleeshiyooyinkani ay yihiin kuwa inta badan jiidgooyooyin ay wadooyinka u yaalaan islamarkaana dhac u geysta dad markaasi isticmaalaha iyo waa gaadiidka isticmaalaha wadada iyadoona markaa ku xira in markaasi ay lacago fara badan bixiyaan haddii ay doonayaan inay wadada maraan taasina waxa ay sababtay inuu joogsado isticmaalka wadada isku xirta degmooyinka xeraale iyo gurceel oo ka wada tirsan gobolka galgaduud labada maleeshiya ayaa lagu soo waramayaa in gudaha degmooyinkaasi ay ku kala sugan yihiin islamarkaasna ay wadadu tahay mid go-doonsan islamarkaana gebi ahaanba go-an gaadiid fara badan oo markaasi kuwa xamuulka qaada ayaana la sheegay inay u xaniban yihiin arintaasi darteed islamarkaasna ay labada maleeshiyo labada dhinac ay kasoo kala celinayaan inta badan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ayaa waxaa ka dhaca dagaal beeleedyo iyadoona ay saameyn weyn ku yeeshaan dagaaladaasi dadka shacabka ah ee ku safraya deegaanada dhaca gobolka galgaduud iyadoo dhowr jeera dad shacab ah oo safrayay islamarkaana aan waxba galabsan ay rasaas ishuwiyeen ama ay huwiyeen kooxa maleeshiyaad ah oo wadada u galay sidoo kalena waxaa jirtay in khasaare kala duwani ay dad shacaba kasoo gaareen ah dilalaanooyin qabiil ah dad markaasi loo haystay islamarkaana dad shacab ah oo wadada marayay markaasi lagu qaldamay waxaana dhibaatooyin dhowr ah ay dadku ku qabaan maleeshiyada markaa habeeleedka u abaabulan kuwaas oo wadooyinka qaar markaa dadka shacabka ku dhibaateeya waxaa tanina ay ku soo aadeysaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ay dagaalo dhowra ka dhacayeen islamarkaana ay xiisado dagaal oo colaadeed ay haatan ka taagan yihiin
abaar abaahsan ayaa laga soo sheegayaa qeybo ka mid ah gobolada jubbooyinka maamulka jubbaland uu hogaamiye axmed maxamed islaam axmed madoobey ayaa waxaa laga soo sheegayaa inuu jiro abaara baahsan kaasoo ku dhuftay gobolada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gedo xoololeyda ku nool gobolada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gedo ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay abaaro ka jira goboladaasi dadka xooladaha xoolo dhaqatada ah ayaa saaka idaacadda simba u sheegay in xaalada abaaraha ay yihiin kuwo aada u halis badan oo xoolahoodii u la-deen biyo la-aan weliba hooy la-aan iyo cunto la-aan qaar ka mid ah dadka uu lala hadlay waxay noo sheegeen in xoolahooda ay meel daaqaysan jirin waxayna hadda quudantaan waxyeelo aan u soo iibino magaalooyinka waana garan karnaa inaysan xoolaheena awood kari weyn waxayna sheegeen in xoolahooda awood ay ku socoto aysan lahayn oo goob biyo ay kaga soo cabaan xaaladda taaganna waxay ku sababi kartaa in abaarihii galaaftaan xoolo aada u badan waxaa sidaasi sheegay qaar ka mid ah xoololeyda ku sugan gobolada jubbada hoose iyo weliba weliba lagu magacaabo jubbooyinka saddexda jubbo nahjubada dhexe waxaana lasoo sheegaya in haatan xaaladu ay tahay mid degan xaaladaha abaaraha ku dhufatay qeybo ka tirsan gobolada dalka ayaa kusoo beegmay xilligan kala guurka oo dalka doorasho ku jira waxaana maamulada jubbaland lagu aadeynayaa in degmooyinka celwaaq iyo weliba deegaano hoos yimaado in ay ka dhalatay in haatanba aysan ka jirin waxa biyola-aan inay ka jirto wax biyola-aan ah oo soo wajahday dadka deegaanka ee halkaasi ku sugan gobolka gado ayaa si gaara waxaa lagu dhaliilayaa inaysan ka warqabin abaarta baahsan ee koo dhufatay deegaanada hoos yimaada degmada ceelwaaq ee gobolka gado ceelwaaq ayaa la sheegay inay xukunkeysaha iyo maamulka amar qaata hogaanka jubbaland dhegeystayaal goordhow warna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in goordhoweed qarax xoogan uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qaraxaasi lama xaqiijin khasaaraha rasmiga uu ka dhashay weliba goobta rasmiga uu ka dhacay laakiin warar ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay meelahan sidaas u fadhigeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin ama ay ku leeyihiin isgosyada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qaraxa war haddana soo gaara ayaa sheegaya mid amiinada ah oo nooca dhulka lagu aaso khasaaraha rasmiga ee qaraxaasi ka dhashay iyo weliba waxyeelada u geystay iyo sida uu dhacay goobta uu sida rasmiga uga dhacay warkeena dambe iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan guud ahaan waanaga intaa warkii subax oo aad kala socoteen raadiyo aasimboorka waxaa soo saare halkaan idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed soomana alfaa farsameynaya cidda warka iyaguse waxay dib uga daalcan karaan simba news nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا qorniyo goormaa timid dibiddanba kugu ogaay انا شليا امد shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حالي راديا دار haye وحنا مقلا سيمبا ما بريجها سيمبا سيمبا ده محبنيا idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد واي saca codkeeda laga ka saaweyni kara Sasa Simba nakuja.
raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radiyo simba ambaqaadka howsha bulshada ay u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday ii dhehday baahinaysa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radiyo simba i maqashii i madadaaliya ogeysiisyo muhiim ay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idha u baahdow ha